shirkan wayaga aysantii wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka galmudug yaalan ku hadalaha intii usa dareer sidii lan xooji lahay iska hirooka wada shaqeynta hay-adaha iyo arrimaha maareynta masiibooyinka kaasoo leh qowday magaalada gaalkacya intii usoo dareera shirkanya welibaa ku qiib galay saraakiil ku dareertay hay-adaha gargaarka maamulka gobolka mudug iyo maamulada degmooyinka gaalkacyo iyo hobya si walbadan lankudhugun sida ukiyadeen xaaladaha bini-aadanimo ee ku jira deegaanadaasiya agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maarinta masiibooyinka maamulka galmudug maxamed cabdulaahi cali iyo marka horen sharaxay ku-qiibgalyaalka shirka waryaabo diiradda laga saari doonaa waa shir muhiim ah oo aan ugu talagalnay in aan ku xoojinno waxaa la yidhaahdo isku xirnaanta iyo sida loo samayn lahaa dallad hay-adaha ka shaqeeya barnaamijyada la xiriira maaragtay disaster risk reductionka ama resiliencyga oo loola jeedo sustainable goalska hay-adaha ka shaqeeya waxaa la yidhahda wixii hal sano ka badan mashaariicda ah ka shaqeeya dowladda qeybaheeda kala duwan oo regionalka gobolka iyo degmooyinka ay ka mid yihiin iyo communitiga oo ay matalhayaan guddiga dhiararka iyo qaybaha kale ee dadka matalayay barakacyaasha ayaan ugu talagalnay inaan isku xir loogu sameeyo ajenda kale shirkaa male waa keliya in isku xir loo sameeyo oo networking loo sameeyo ama dallad loo sameeyo dadaaladaa socda waxaa dhacda mararka qaarkood in didaallo badan oo kala duwan ay dhacaan waxaa laga yaabaa hal meel in dhowr hay-adood ay hal shaqa ka wado ay hal shaqa ka wada qabtaan ayagoo kulli ka wada shaqaynaya in dadku ay gaaraan waxa la yidhaahdo adkaysi inay gaaraan resilient dadku inay gaaraan arrintaasi waxay maaragtay iisha xoojisay in impactiga uu yaraado haddii dowladda iyo hay-ad x ay ka wada shaqaynayaan meel hay-ad kaloo waayna ay meel kale ka shaqayso oo aysan isku xirnaan jirin wixii is dhamaystiri mayaan laakiin haddii hal meel inta xoog la wada saaro tusaalehaan gaalkacyo oo kale caafimaadka marka laga hadlahayo xoog la saaro in wax dadkan u harhaya mustaqbalka dambe xoog la saaro la dhiso hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya oo mashaariicda sustainable ka shaqeeya ay xoog saaraan inay cusbitaal maaragtay hagaagsan oo weyn oo dadka aan loo baahan in meel kale loo qaado la sameeyo dadku dhanka caafimaadka waxay gaari lahayeen waxaa lahada resilient anaa waa isku filnaan lahayeen gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdinaasir abdiqaadir cabdulle ayaa sheegay intii mar hor lan baahna intii iska hirnaadan hay-adaha ku shaqeeyaw arrimo gargaarka si walbadan lanqobada saameynta bulshada kuweelati abaaro iyo colaado
boqolkiiba boqol sida ay wax u socdaan hadda dhaliili mahayo melihi dhaliilaa jira tiro badan laakiin waxay noo noqonaysaa arintaani xoojin waxay noo noqonaysaa arintaani runtii iskaashi waxay noo noqonaysaa arintaani iska warqab matal maantay waxaa taagan abaaro abaaruhu markay taagan yihiin maxaa loogu talagalay su-aashaas waa taagan tahay maxaa abaarta loogu talagalay maxaa hay-aduhu ay hayaan oo abaaraha ay ugu talagaleen su-aashaas markii guddigaas ay si wada jira ay u wada shaqaynahayaan oo iskaga warqabaan ayaa la samayn karaa hay-adulbaa maxay haysaa o abaarihii waxaana loogu talagalay xaggee liidata oo abaartaan maantay aan wax ka qabannaa oo biyodhaamis ama maxaan ku idhaahdaa adeegii caafimaadka ama adeegii maxaan ku idhaahdaa cunto haddii iyo quudintii xaggee liidata waxaasoo dhan waxay soo baxayaan markii guddigan la diyaariyo iskaashigan la helo wada shaqayntan iyo wadajirkan la helo maalmo usa dareera shirkiya welibaa diiradda laka saara doone sidii lan xaqiijiye lahay sidii ku wada shaqeey koran hay-adaha ku shaqeeyaw arrimaha gargaarka iyo maalinta masiibooyinka iyo maamulada gobolada iyo degmooyinka galmuduga